waa hagaag dhegaystayaal haatan haddaynu hore uga sii soconno qaybihii kala duwanaa ee idaacaddayadan galabnimo ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal aynu ku horrayno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dowladda maraykanka ayaa toddobaadkan sheegtay in ay ka laabato oo ay ka qaaday abaalmarintii lacageed ee ay dul saartay madaxa mukhtaar ruuba abu mansuur oo ka mid ah madaxdii ugu sarsaraysay kooxda al-shabaab maraykanka ayaa hore mukhtaar ruuba abu mansuur waxay ugu dartay liiska argagixisada madaxiisana waxay ku raadinaysay adduun lacageed oo gaaraya shan milyan oo dollarka maraykanka haddaba hadalkaasi ka soo yaray maraykanka saamayn inta leeg buu ku yeelan karaya kooxda al-shabaab iyo sidoo kale dowladda soomaaliya oo dagaal kula jirtay kooxdaasi al-shabaab qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa haddaan idin dulmaro qodobada kale ee dhacdooyinka toddobaadka waxaa toddobaadkan dhacay magaalada boosaaso waxaa lagu toogtay toddoba rag ah oo dhallinyaro u badan kuwaasoo horay maxkamadda ciidamada puntland ay ugu xukuntay dil toogashaa dadkaasi waxaa lagu eedeeyey inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah wafdi uu hogaaminaya safiirka maraykanka u qaabilsan soomaaliya stephen schwartz ayaa booqasho ku tagay magaalada hargeysa ee maamulka somalilan safiirka waxaa socdaalkiisa ku weeliyey madaxa hay-adda maraykanka u qaabilsana caawimaadda dibadda ee u s aid wuxuuna magaalada hargeysa kula kulmay kusimaha madaxweynaha somalilan iyo xubno kale oo dowladda somalilan ka tirsan kuwaasoo ka arrinsaday arrimaha doorashooyinka dhacdooyinka kale ee dhegaystayaal toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya ayaa ka digtay halista bariis caag ah oo ay dowladdu shigtay inuu waddanka soomaaliya soo gaaray wasiirka beeraha soomaaliya siciid xuseen siciid ayaa halista ka imaan karaysa bariiskan kaga hadlay shir jaraedu muqdisho ku qabtay toddobaadkan maxkamadda sare ee maraykanka ayaa toddobaadkan waxa ay meelmarisay qayb ka mid a go-aankii madaxweynaha maraykanka donald trump oo hore u soo saaray kaasoo uga mamnuucayay muwaadiniinta lix waddan oo muslimiina inay waddanka maraykanka soo galaan maxkamaddu waxay sidoo kale isku raacday in bisha oktoobar ay ka doodaan qaybaha kale ee amarka madaxweynaha iyadoo hadda loo ogol yahay in maraykanku ay soo galaan dadka ehel dhow ku leh maraykanka kuwaasna casuumad u fidiyey eheladooda kale ee dibadda ku maqan ardada dadka ganacsiga ku leh maraykanka iyo suxufiyiinta waxaase la diiday qaar kaleoo badan oo ay ka midka yihiin qaxootiga inay waddanka maraykanka soo galaan dowladda shiinaha ayaa si weyn uga soo horjeysatay in taiwan laga iibiyo hub kadib markii maraykanku uu sheegay in taiwan uu ka iibinayo hub shiinaha waxay u aqoonsan tahay taiwan qayb ka mid a dhulkeeda inkastoo ay iskeeda isku maamusho waa tahay dhegaystayaal aynu ku soo laabana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dowladda maraykanka ayaa toddobaadkan waxa ay dib uga laabatay lacago ay hore u duldhigeen madaxa mukhtaar rubow abumansuur oo ka mid ah horjoogayaasha kooxda al-shabaab mukhtaar rubow abumansuur ayaa muddoba khilaafaad kala dhexeeyey kooxda al-shabaab iyadoo hore ay isku qabteen amiirkii kooxdaasi axmed cabdi godone taasoo sababtay in isagoo wata maleeshiyaad fara badan uu deegaanada isaga uu ka soo jeeday gobollada baa iyo bokool uu gaaro halkaasina sannadihii ugu dambeeyeyba uu ku sugnaa waxaa laisweydiin karaa maxay soo kordhinaysaa lacagtaasi mukhtaar roobo madaxiisa saarneed ee maraykanku uu ka laabtay sideese dowladda soomaaliya uga faa'iidaysan karaysaa arrimahaas waxaa ila qaadaadhigaya oo arrimahaasi ila falanqaynaya xasan sheekh cali iimaan oo cilmiga siyaasadda bartay islamar ahaantaasina ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga isigoo muqdisho jooga ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay waxaana weydiiyey bal marka hore inuu sharaxaadda naga siiyo hadalka maraykanka ka soo yaray ee ku aadan mukhtaar roobow abumansuur sida loo arki karayo iyo waxa keenay xilligan dabcan in la falanqeeyo arrintan iyada oo arrin muhiima ah waa kala dhimantaa sababtoo ah mansuur rogow asaga laftigiisa weli ma hadlin saaxiibadiisna ma hadlin dabcan mansuur haddii oo maraykanka uu ka qaaday madaxiisa madaxaha ku furto dabcan waxaa jirta cid udhexaysaa jirta cidii udhexaysana iyaduna ma hadlin marka saas darteed horta waxaa adag in oo si fiican arrinta loo fahmo laakiin hal arrimaa la garan karaa haddii ay dhab tahay mansuur in laga qaaday in madaxiisa madaxaha ku furtay wixii dhaha laga qaaday macnaha markaas waxaa jira wadahadal dhex maray asaga iyo dadkii ka qaaday iyo dad udhexeeyaa jira ilaa sofa laakiin ma naqaano intaas waxaa soo raacaya haddii ay taasi dhab noqoto markaa mansuur markaa wuxuu noqonayaa nin oo ku ballan furay niman oo saaxiibala ahay oo ay kifaax iskula jireen haddii ay taasu dhacdo marka nimankii saaxiibadiisa ahay waa inay u arkaan mansuur markaas inuu noqdo nin cadow ah haddii u markaa nin cadowa noqdana markaa de say cadowgooda ula dirirayeen saasay ula diriri doonaan haddana kadib waxaa imaanaya haddana mansuur markii ou haddii ou saas ou cadow noqdo ma keligiisa mase rag bau heestaa hadduu rag heesto raggii asiga oo ku raaca fikirka haddana saaxiibadood mala dagaalamayaan see wax loo xalinaa meeshaas culeys fara badanaa ka imaan doona waa gartay waxaa la isweydiin karaa marka kooxdan al-shabaab waxay ahayd koox caqabad ku ah dowladda soomaaliya muddana dagaallo kula jirtay mansuur robow inkastoo mar hore khilaafaad shabaabka dhexdiisa ah ka dhex jiray la ogaa haddii ay dhacdo inuu ka tago al-shabaab dhinacyada dowladda soomaaliya dadaalkeedii ku aadanaa xasilinta waddanka iyo nabadgelyada waddanka guud ahaan intee bay ka geysan kartaa horta marka hore waxaa loo baahan yahay in la ogaado al-shabaab horta iyagu halgankooda waa wadanayaan oo iyagu dee ajenda siyaasi oo iyagu ay leeyihiin laakiin waxaa la rabaa in la ogaado abu mansuur robow ma keligiisa ma toban nimaa la socota ma labaatanaa la socota ma boqolaa la socota ma shan boqolaa la socota ma kunaa la socda taasaa horta muhim in ogaadeen ogta haddii marka inta inta laga ogaanayo marka inta oo mansuur robow xajmigiisu inta uu la egyahay inta laga ogaanayo culeyska uu leeyahay inta laga ogaanayo hawshaa hadda socota marka wax badan lagama sheegi karo marka waa in la ogaadaa fikirkan oo abu mansuur haddii ay sax tahay dhahaynaa weli oo ay arrinta la sheegayo ay sax tahay mansuur imise nin oo raggoodi ah ama ay isku asxaab ahaayeenaa ku raacsan midlaas kuma hayso haddii ay dhacdo mansuur inuu raggiisii ka tago oo uu ka goosto dabcan asxaabtiisi markaa wuxuu noqonayaa cadow cadow buu noqonayaa ayaga keliya al-shabaab keliyana maahe waa caalamkao dhan koox kasta oo siraac musallaxa ama siraac siyaasiya ku jirta cid ayaga ka tirsaneed hadday ka goostaan waxay u arkaan cid cadowgeeda ku biirta taas marka iyadu wax weyn oo hadda waktiga laysaga qaada maaha laakiin su-aasha loo baahan yaha waxay tahay mansuur laiskuma hayo muranka ma taagna isagu shaksi ahaan nin culus inuu yahayo iskuma hayo laakiin ma nin keligiisa ah mase waa nin raggi ay isku asxaabta ahaayeen qeyb culus ka haysta marka culayskiisa marka la ogaado markaas ayaa la dhihi karaa hawsha saasay noqon iyo saasay noqonaysaa laakiin hadda inta hawsha aysan tahay oo aan mansuur war asiga u dhaha aan lahayn oo ciddii dhexdhexaadis asiga maraykan aan lahayn oo maraykankii laftigooda aan war aan laga hayn wax badan oo laga sheegi kara ma jiraan markaas abu mansuur laakiin barobale maa meeshaas ka imaan doona waa tahay ugu dambeyn waxaa la isweydiin karaa marka sida muuqata khilaaf ayaa ka dhexeeyey shabaabka dhexdiisa khilaafaadkaasi saameyn intee la eg buu ku yeelan karayaa warkan soo baxay darteed iyadoo hore uu khilaafaad uu u jiray haddii dagaal ama siraac musallaxa la galo ama halgan la galo halganku markau socdo dhexdiisa qaabka loo halgamayo dadka halgamaya mararka qaarkood way ku kala aragti duwanaadaan marka markay kala markii halganka lagu kala aragti duwanaado ayaa markaa waxaa yimaada inta leesu dul qaada karo in la kala aragti duwan yahay marka markii laysu dul qaada waayo oo aragtida kala fogaato markaasaa waxaa la dhahaa waa layiskhilaafay sida caadiyana waxaa weeye kooxaha saas oo kaleeta ayagaaba dagaalamo markaas oo markaa cadow caadiay noqonayaan laakiin ilaa iyo hadda war cad oo sidaas aan ku dhihi karno oo dhihi karno saasaa dhacaysa ma jiro laanu war cad oo laga haayo abu mansuurna ma jiro aad yaad baad umahadsantahay xasan sheekh cali adaa mudan kaasi waxa uu ahaa xasan sheekh cali imaan oo ah taxliile ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga isagoo jooga magaalada muqdisho ayuuna khadka telefoonka igu warrameeyey guud ahaana barnaamijkii dhacdooyinka toddobaad ka dhegaystayaal waa naga intaa